alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lillah calaa kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabu dacwa walbayinaat dacwadii iyo sheegashadii iyo caddaymihii waxaynu soo tilmaannay garsoorka ama dacwadda inay muhiim u tahay inuu qofka garsooraha ama qaadiga ahi uu kala yaqaano mudduci iyo mudda calayhi oo labadaasi aanay iskaga qaldamin waayo mudduci waa ka wax sheeganaya ee caddaynta loo diraya iyo markhaatiga muddaca calayhina waa ka aan isaga caddayn loo diraynin haddii waxba lagu caddaysan waayo isaga la dhaarinayo markaa waa mudduci iyo mudda calayhi waxaa jira mar ay arrintu noqoto mutadaaciyaan oo laba qof oo wax wada sheeganaya ay tahay oo dabeetana labadoodaba markhaatiya loo dirayo markhaatiyadaasiya markay iskhilaafaan iyo markay isku dhacaan iyo arrimaha ayuu halkan sheekhu nooga hadlayaa faslun fii tacaarudi lbayinatayni min shaksayni waa laba bayino iyo laba markhaati oo iska hor yimi oo laba shaksi ka ahaaday macnaha waa sanad markaa isu odhan in waxaynu ogeynuun dee markhaati loo diraya mudduci ee markhaatigan labaad ee caridaya xagu ka yimi waa mutadaaciyaan marka la yidhaahdo iddacayaa idadacayaa markay sheegtaan laba qof caynan bay sheegteen fii yaddi haaliin mid saddexaad gacantiisa ku sugan wa aqaama kullu minhumaa mid kastaa wuxuu soo oogay uu kiciyey bayinatan markhaati saqadataa way isla dhacayaan wa fii qowlin tustacmalaani labadiiba markaa waa lagu dhaqmayaa haddaba fa fii qowlin yuqsamu waa loo qaybin wa qowlina yuqracu waa loo qorridi wa qowlina tuqaf waa la joojin cayntii xataa yabiina ilaa arrinku ka caddaanaya ow yasalixaa ama ay ka heshiinayaan walow kaana fii yaddihimaa hadday labadoodaba gacantooda ku jirto wa aqaamaa bayinatayni laba bayinayo laba caddaymood markhaatina ay keenaan baqiyad waxay ku baaqi ahaan kamaa kaanad sidii ay ahayd ayay ku baaqi ahaanaysaa wuxuu yidhi sheekhu raximah ullahu tacaala iddacayaa idadacayaa markay sheegtaan laba qof oo wax sheeganaya caynan shay caynahoo muuqda oo fii yaddi haaliin mid saddexaad gacantiisa ku jirta ayay sheeganayaan neef xoolaa oo kani hayo ayaa laba nin waa sheeganaya anaal iyo anaale gaadhi bay sheeganayaan guri bay sheeganayaan jago la degan yahay bay sheeganayaanoo nin kale ayaa gacanta ku haya markaa mid waliba wuxuu leeyahay aniga ayaa leh kan gacanta ku hayaana labadoodaba waa inkirsan yahay oo uu midnaba uma qirsanaa wa aqaama kullu minhumaa mid kastoo labadooda kale bayinatan bayine iyo markhaati buu u keenay taariikhdoodii iswaafaqsantay ama iskhilaafsantay ama midkoodna bilaa taariikh midna taariikhay leedahay saqadataa labada markhaatiba waa isla dhacayaanoo dee laba deliiloo iscaariday oo wax kale rajaxa aanay jirin oo kale ayay la mid noqonayaan sidaa daraaddeed waxaa laga soo qaadaya inaan markhaati jirin inaan wax markhaati jirin ayaa laga soo qaadayaa sidaa waxaa la qabaa madhabkan shaaficiga imaamu axmed madhabkiisa la qaba imaamu maaligna riwaayo uu leeyahay ayaa iyaduna sidaa la qabtaa oo maxaa la yeelayaa markaa waxaa la yeelayaa ninkan saddexaad ee lagu haysto ayuunbaa mid walba u dhaaranaya dabeetana halkaasay ka baxayaan wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay tustacmalaani maye labada bayinaba waa lagu dhaqmayaayo dee in la ilqeeyo oo la turo waa laga ilaalinaya hadba intii suurtagala oo dabeedna haddaba haddii lagu dhaqmayo see labadiiba loogu dhaqmayaabaa isweydiin leh hortu waa laga soo qaadayaa ninkii saddexaadee shayga gacanta ku hayay waa laga soo qaadayaa waayo labadan markhaatiba waxay isku waafaqsan yihiin inaanu ninka saddexaad lahayn bayinada kani inuu isagu leeyahay bay u furaysaa bayinada kani leeyahayna kanay u furaysaa kan saddexaad isaga gacankuhayntaa mooyaane wax bayine wax markhaati oo u furayaa ma jire hortuu isagii ha laga soo qaado halkana la soo dhigin maxaa la yeelayaa dabeed fa fii qowlin haddaba waxuu daba socdaa hadalkani fii qowlin tusacmalaani kii hore isagu waa isla dhaceen wuu dhaaranayay dabeetna waa ka tegayeen kan tusacmalaani bay halkani aqwaashani ay daba socdaan fa fii qowlin haddee wuxuu leeya yuqsamu ha loo qaybee un shaygii marka ninkan saddexaad laga soo qaada mid walibana markhaati keenay ha loo kala badho wa fii qowlina yuqracu qowl wuxuu leeyahay ha loo qori tuuro oo mar hadday siman yihiinoo mid waliba caddaynaya markhaati keensaday ha loo qori tuuro oo kaa qori tuurku u soo baxo uun ha la siiyo yacnii in loo qaybinayo waxay u deliishadeen xadiid abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay warinayeen abi muuse ayaa laga wariyay laba nin ayaa awr sheegtay wakhtigii nebiga markaasaa mid waliba laba markhaati u keenay fa jaacalahu nabiyu sala la alay sl baynuma nisbayni nebigu markaa laba nis ayuu uga dhigay mar hadday xujadoodii siman tahay sidaasaa la yeelayaa wa fii qowli yuqracu qowlna wuxuu leeyahay dee waa loo qor ridayaayo ka markaa qori tuurku markaa u soo baxo ayuumbaa markaa la siino maraasil abu daawuud baa saciid ibnu musayib waxaa laga warinayaa inuu leeyahay laba nin baa rasuulka xilligiisa arrin isku qabtay mid weliba shahaado cuduula ayuu la yimi nebigu markaa waa u qori tuuray wa fii qowlin qowlo wuxuu leeyahay tuqafu cayntii waa la joojinayaa ha laga ninkiina soo lagama soo qaadin halkaa ha lagu hayo xataa yabiina arrinku ilaa uu ka caddaanayo ow yastalixa ama ay wax kaga heshiinayaan leannu si kale aynu nidhaahnaa ma jirtee shaygii halkaa la dhigo ama ku soo heshiiya ama arrinku intuu caddaanayo halkaasuu oolayaa walow kaanad hadday haddaba ahaato cayntan ay labadani sheeganayaan fii yaddihiibaa gacantooda ayay ku jirtaa waa aqalay ku jiraanoo kana laba maqsin buu ku jiraa kana laba maqsin buu ku jiraa waa jaga midna xaggan sadaaqad uga dhisada midna xaggan waa liiga guuraanaal iyo waraa liiga guuraanaale buu leeyahy ama waa shay markaa manquul ahoo dee midna dhinacan u haystaa midna dhinacan u haystaa garsoorkii baa markaa la ysku geeyey markaa shaygii gacantooda ayuu ku wada jiraa wa aqaamaa bayinatayni laba markhaatina waa soo ogeenoo mid kana bayino ayuu keenay kana bayino iyo caddayn buu keenay inay markaa dee mid walba u furayso oo la leeyahay isaga ayaa leh baqiyad cayndu kamaa kaanad sidaa ay tahay ayuunbay ahaanaysaa oo gacantooda ayuunbay sidaa ugu jiraysaa waxa weeyaan waa dee qowlkii odhanayay saqada taa waa isla dhacayaan odhanayay midkood midka kale kama awlaysna yacni waa loo qaybin ama sidaa u haysateen dee u haysta ayuunbaa la odhanayaa in la joojiyaana ayadu meesha ma soo gelayso in markaa loo qorridana laba weji ayaa ku sugan walow kaanad hadday ku sugan tahay biyaddii gacantiisa cayntu hadday midkood gacantiisa ku sugan tahay fa aqaama hayruhu bihaa bayinatan mid kale ayaa oo kii gacanta ku hayay aan ahayn ayaa bayino u soo joojiyey wa huwa isaguna bayinatan kii gacanta ku hayana bayinuu soo taagay qudima saaxiibulyaddi baa la hormarinaya walaa tusmacu bayinatuna la dhagaysan maayo ilaa bacda bayinati lmuddaci mudduciga bayinadiisa dabadeed mooyaane walow silad yaduhu bibayinatin haddii lagu suuliyo uma aqaama bayinatan wuu soo ataaga bimulkihi musanidan xaaliyo isagoo u tiirsanaya ilaa maa qabla isaalati yadihi intii aan gacantiisa laga suulinin oo wactadara uu kuna cudur daartay biqaybati shuhuudihi sumicad waa la dhagaysanaya waqudimad waana la hormarin waqiila waxaa la ilaa maya ee walow qaala alkhaariju hadduu ilaa huwa milkii ishtaraytu minka ayaan ka iibsaday faqaala uu ilaa bal milkii weeye wa aqaamaa bayinatayni qudima alkhaariju khariijka ayaa la horraysiinayaa halka baabkan marka la joogo waxaa jira waxa la yidhaahaa khaarij iyo daakhil qaala alkhaariju qaala addaakhilu qudima alkhaariju qudima daakhilu baa lagu odhanayaa waxaa la yidhaahdaa daakhil ninka shayga laysku hayo gacanta ku haya daakhil baa la yidhaahdaa ninka shayga laysku hayo isagu aan gacanta ku haynin ee dulka sheegana khaarij baa la yidhaahdaa markaa labadaa weynaad kala fahantaa daakhilkii baa saa yidhi khaarijkii baa saa yidhi ayaa shuraaxda iyo matnigaba aad ku argina ku dhex qaadi doontaa wuxuu sheekhu uhi walow kaanad cayntan la ysku hayaa biyadii biyadi axadihimaa midkood baa gacanta ku haya kana waa sheeganaya kana waa sheeganaya ka gacanta ku hayana daakhil baa la yidhaahdaa fa aqaama hayruhu mid hayrkii ah ayaa bihaa cayntaa lahaansheeda bayinatan buu usoo ogay u soo taagay khaarij baa la yidhahdaa kaana khaarij wa huwa isagana waa qaama huwa isaga kii gacanta ku haya daakhilkaana bayinatan buu usoo taagay qudima waxaa la hormarinayaa saaxiibulyaddi kaa gacanta ku haya ayuunbaa la hormarinayaayo markhaatigiisa isaga ayaa la hormarinayaa lannahu markhaati keeniddii way ku siman yihiin oo kana markhaati u keenay kana markhaati buu keenay laakiin kan maxay bayinadiisii ku raajixantay gacan ku hayntan shayganuu gacanta ku hayaa waxay tusinaysaa dee wuxuu ugu hayaa lahaansho inay tahay maxaa gacanta u geliye baan leeyahy haddaanu lahayn kanna ma hayo dabad buu ka joogaa soo maaha labadii baana markhaati bay keeneen soo maaha kan ayuunbaa markaa bayinadiisa la hormaraya isaga ayaa loo xukminayaa walaa tusmacu lana dhagaysan maayo bayinatu bayinatu daakhilka bayinadiisa macnaha kan gacanta ku haya ilaa bacda bayinati lmudaci mudaci kan muddaciga ahee sheeganaya bayinadiisa iyo markhaatigiisu intii ay markaa dee wax furto mooyaane oo ilaa bayinada kan khaarijka ahee dee dulka iyo wax sheeganayo markhaatigiisa soo taago kan kale ee markaa sheega gu-aanta ku haya bayinadiisa la dhegaysan maayo lianno dee xujo waxa lagoa qof haysay mar haddaan u khasbiyo ilaa shayga adigu gacantaad ku haysaa adoo shaygii gacanta ku haya aduu markhaati marka horeba usoo ogi mayside hortuu ka kugu haysaa markhaati iyo caddayntiisa ha keeno markuu markhaatigiisa iyo caddayntiisa keeno iyada adiguna taada keenaysaa ee adigu taada horraysiin maysi macnaha qofaan gacanta ku haya tiis horraysiin maayo walaa tusmacu bayinatu lama dhegaysa ilaa bacda bayinati mudaci mudaciga bayinadiisa dabadeed mooyaane khaarijku intuu bayinadiisa keensaday ayuu mudaakhilkuna keenayaa leanna wakhtiga iqaamadu waa caynka jaanibkiisa yemiin baa jirtay markaa intay ku filan tahay lagama horraysiinayo walow usiilad haddii haddaba laga zuuliya yadduhu gacantiisa walow usiilad yaddu yaddu daakhil ninkan daakhilka ah shayga gacanta ku hayay ayaa gacantiisii laga suliyey oo laga saaray shaygii maxaa lagaga saaray bibayinatin markhaati uu soo taagay kan khaarijka ah ee isagu dabad ka yimi ee isagu aan shayga gacanta ku haynin waana loogu xukmiyey uma aqaama kii daakhilkaabaa bayinatan soo taagay bimulkii inuu shayga leeya bimilkii inuu shayga leeyahay mustanidan isagoo u tiirsanaya ilaa maa qabla isaalati yaddii intaan gacantiisa laga zuulinin iyo ilaa xilligan dacwada inuu markaa ayuu u tiirsaday sheegashadiisii wactadara waxaanu ka cudur daartay biqaybati shuudi markhaatigiisu inuu maqnaanshahooda markhaatigi markhaatigiisu inuu maqnaa ayuu ku cudur daartay sumicad waa la dhegaysanayaa macnaha halkani waxa weeye nin baa shay gacanta ku hayaa ninkaa daakhilka ah ee shayga gacanta ku hayay ayaa nin ku qabsaday oo markhaati buu u soo oogay isaguna wax markhaatiya ma keenin dabeeta iyadoo shahaadadaa la cuskarayaabaa qaadigii xukumay inuu shaygaa ninkaasi leeyaho dhiib baa lalo sheegi bixi walow usiilad yaddu bibayinatin halkaa markay maraysa shaygii laga qaaday ayuu dacwad soo furto waa soo dacwado uma aqaama wuxuu soo taagay ninkii mudiciga daakhilka ah ee shayga markii hore ku hayay gacanta bibayinati bimilkihi inuu shayganuu gacanta ku hayay hadda markhaatigan lagaga qaaday inuu isagu leeyahay buu markhaati u soo taagin musanidan xaalu yahay weliba isagoo u tiirsanaya xaggan sheegashada ilaa maa qabla isaalati yaddii intaan gacantiisa laga saarin ayaa wuxuu le war shaygan intii aan markhaatiga layga qadin ilaa hadda aniga ayaa leh oo maxaad markii hore haddaa kugu dhacay wactadara waxaanu ku cudur dartay biqaybati shuudi markhaatiyada iga fogaa buu markhaatiyada ayaa iga fogaa subica dacwadiisa bayinadiisa waa la dhegaysanayaa waqudimad bayinadiisana waa laga hormaraysiinaya bayinat alkhaarijkii loogu xukmay waa laga horraysiinaya li'annoo gacantiisa waxaa lagu looga suuliye shayga looga qaado xujo la'aan mar hadday xujadii la helay dee kana markhaati buu keenay kana markhaati buu keenay idan markaa waxaa la horraysiinaya xaggii gacantii ayaa lagu kala rajaxaya isagaa markaa shaygii lagu soo celinaya waqiila haddaba waxaynu nidhi waa markuu mustaniidan xagga qaayada iyo isagoo u tiirsanaya ilaa maa qabla isaalati yaddi waar shaygan intii aan layga qaadin xilligaa laga soo bilaabo ilaa xilliga dacwad arigaa lahaa haddiise dacwad caadiyahun uu sheegto oo bayinadiisu aanay xilligaa furin u tiirsanin ama aanu isagu shuhuudda maqnaanshaheedii markaa ku cudur daaranin bayinadiisa lama horraysiinaya markaa leannu hadda wuxuu noqonayaa muduci khaarija buu noqonaya hadda muduci hor leh oo khaarijoon shaygii gacanta ku haynin buu noqonaya kan horena wuxuu noqonaya daakhilkii gacanta ku hayay laakiin hadduu markaa isaga iyo markhaatigiisu dacwaddiisa hadduu markaa sheegasho ka horraysay intaan laga qaadin markhaatigiisuna xilligaa furaya ilaa xilligan dacwadda bayinadiisa la horraysiinaya waqiila waxaa la yidhi laa tusmacu lama dhegaysanayo lama dhegaysanayo bayinadiisaasoo xukunkii hore lama burinayo baa la leeyahay xukunkii hore dee saas ayuu ku soconayaa li'annahu gacantaa hore waxaa la xukmay inay suushay xukunkeedina waa burin xukunkii markaa lama burinayo ayay yidhaahdeen walow qaala alkhaariju hadduu yidhaha kii khaarijka ahaa ee shayga aan gacanta ku haynin ayaa isagu dacwaddiisa isagu wuu qayday kan kalena waa idlaaqayoo siduu u qayday wuxuu uhi huwa milkii shaygani waa milkigaygii ishtaraytu minka waa shaygaygii oo milkisanoon adiga kaa iibsaday fa qaala wuxuu yidhi kii daakhilka ahaye shayga gacanta ku hayeyna milkii unbuu hi isagu waa shaygan aana ale waa shaygaygii wa aqaamaa bayinatayni laba bayino iyo laba markhaati ayay soo ogeen oy meeshii keeneen qudima alkhaariju kan khaarijka ayaa la horraysiya macnaa bayinadiisaa la horraysiinayaayo dee markhaatigiisani cilmi dheeraada bay wada tahay oo kasoo gurid bay isagu ninkan anaalanbuu leeyahay bayinadiisuna markaa taasuunbay furaysaa laakiin ninkan le waan kaa iibsaday yacni inuu isagu lahaa way furaysaa cilmi dheeraaday la timi oo inuu ka iibsadoy ka guurtay ayuu furayaa markhaati yaraa bayino dheeraada leh waman aqara qofka qira ligayrihi kayrkii bishayin buu u qiray uma dacaahu waa sheegtay lam tusmac lama dhegaysanaya ilaa an yadkura intiqaalan kasoo gurid inuu sheegto mooyaane waman ukhida minhu maalun bibayinatinka lagaa qaado uma dacaahu dabeetala sheegta lam yushtarada dikrulintiqaali lama shardiya filasaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waman aqara qofka u qiraa ligayrihi cid kalu bishayin u qiray uma dacaahu shaygiibu haddana nafdiisa u sheegtay lam tusmaca dacwadiisa lama maqlayo waxaa la waay waxaa saa laguu sheeganaya haa isaga ayaala buuri markuu sidaa yidhi ayuu haddana yidhi hallay dhegayso shaygan aniga ayaale isagu ma lehe aniga ayaale lam tusacu dacwaahu dacwadiisaa lama dhegaysanay mar hadduu u qiray wuhi qofkaasi isaga ayaa leh dacwadiisaa lama dhegaysanay ilaa an yadkura intiqaalan inuu sheegto ka soo guuriday ninkaa ka soo guurtay isaga u soo guurtay waataynu sheegaynayoo wuxuu yidhi nin baa yidhi shaygaasaan yacni waxaan ku dacweynayaa inuu shaygaasoo aan leeyahay oo u gacanta ku hayo ayaan ka doonayaa wuxuu dhi haa waxaa isagu shayga wuu lahaa laakiin waan ka iibso aniga xaggayga u soo wareegay eeg waa qiraal iyo intiqaal wada jira wuu lahaa laakiin aniga ayuu soo wareegay wuu lahaa wuu isiiyey ayuu sheegay intiqaal hadduu sheegto ayada waa la dhegaysanayaa marka waa inay wada socdaan marka aan markhaati u haynin masaladaa dambana waataynu xeeladooda soo maraynay inuu yidhaahdo haddaad milkii mudlaqa igu sheeganayso falaa yalzamunii tasliimuhu haddaad markaa sheeganayso dee cayn markaas kale oo markaa ama aan kaa kiraysay ama raagaysa dee sheegay aan ka jawaabe hadduu ka baqda hadhow inuu caddaynaya markhaati waayu kula dafiro waataynu masaladaana soo marnay marka wamana qara likayrihi bishayin buu qaray uma dacaahu waa sheegtay lam tusmac lama dhegaysanayo ee dacwadiisa ilaa an yadkura intiqaalan inuu sheego guurid ay ninkan uu u qiray ka soo gurtay wuu lahaa laakiin waan ka ibsoo anigay xaggayga u soo wareegtay ama wuu isiiy intiqaalkaa inuu sheego mooyaane leanna qofka mukalafka ah wuxuu qirto waa lagu qabtaa mustaqbalka soo socda hadduu qofku yidhaha shay shalay buu ihi shay isagaa le maanta laga doonayaa haddii kale iqraarku dee faa'iidoba ma yeesheen waman ukhida minhu maalun bibayina halkaa masaladani masaladaa hore suurooyinkeedu walow sinad yadu bibayinati halkaasay ayay suurooyinkii masaladaasay tahay waxaa wanaagsanayd bayna inuu ku xigsiyo sheekhu waman ukhida minhu maalun bibayina qof baa waxaa lagaga qaaday maal iyo xoolaa bayino iyo markhaati lagu soo ogay lagaga qaaday uma dacaahu waa sheegtay shaygii ayuu sheegtay lam yushtarata ama lam yushtarad lama shardiyo dacwadiisa iyo sheegishadiisa dikrulintiqaali guurid sheegiddeed inuu sheegto oo uu yidhaahdo marka hore nin kaley markaa iiga soo wareegto aniga ayay ii soo wareegtay inuu ayada taa sheegtaa waxba shardi maha fil asaxiix haddaan qabanno leannahu waxaa dhici karta inuu bayino iyo markhaati hayso milkigiisa hadda ka marakacaysa dabeetana gacan ku hayntii hore ayaa loogu rajaxayaa aanigu wuxuu leeyahay me waa shardi sidii markuu qirtaba uu lahaa yacni waa inuu markaas sheegtaa marka hore inuu isaga markaas ay shaygani uga soo guuray oo dacwaddiisa markaa waa inuu ku daraa waman ukhida minhu maalun bibaynihi uma dacaw lam yushtara dikru lintiqaali fi lasaxiix walmadhabu madhab waxaa weeye ana ziyaadata cadadi shuhuudi axadihima midkood shuhuuddiisa tiradeeda badashadeedu laa turajixu ma xoojinayso wakadalika low kaana liaxadima rajulaani hadday u sugnaadeen baa la mida walilaakhariina rajulun wamra'ataani ay u sugnaadeen fain kaana lilaakhari haddii shaahidun wa yemiinun rujixa shaahidaani baa laga rajaxayaa fi ladhari haddaan qabanno wuxuuhi sheekhu walmadhabu waxa weeye ana ziyaadata cadadi shuhuudi axadihima midkood shuhuuddiisa tiradeeda badashadeedu haddii labadan qof ee wax isu sheeganayaa ee markhaatiyada keenay haddii markhaatiyadoodu kala badan yihiin oo midna waa laba nin ayuu keenay nin midna saddex nin buu keenay laa turajixu siyaadadaa iyo badashadaa midkood midda kale ka badantay bayinadaa ma rajaxayso oo ma xoojinayso siday gacanku hayntu u xoojinaysay lama odhanayo kan saddexdu u fureen baynu hormarayna isaga aynu siinanaa la odhan maayo ee waa isku mid waa isla tacaarudayaan leannahu mar hadday kanna xujadii dhan tahay oo labadii ugu yaraa u kana hayso kana dee xujadii ay dhan tahay qofuunu dheeraad yahay waa isku mid labadii xuja labaduba waa dhammaystiran yihiin qowl baa odhanaya meesii riwaayadaba dee waa lagu rajixi jiray oo waa lagu kala rajixi jiraye yacni kana lagu kala rajaxo wakadaa waxaa la mid oon waxba lagu kala rajaxayn low kaana liaxadina midkood haddii rajulaani laba nin markhaatigiisu ay yihiin walilaakhari ka kalena rajul wamra'ataani nin iyo laba dumar ay markhaatigiisa wuxuuna maal yahay lama rajaxayo labada nin maxaa yeeley mid walba xujadiisi waa dhammaystiran tahay fain kaana lilaakhari haddii ka kale shaahidun wa yemiinun shaahid iyo hal markhaati uu haysto midkood shaahidun wa yemiin hal markhaatiyo dhaar buu haystaa ka kalena laba markhaati buu haysaa rujixa shaahidaani labada shaahid ayaa la rajacaya filadhari haddaan qabanno liannahu labada markhaati xujatun biijmaacin weeyaan baa la yidhi inay xujo yihiin waa ijmaac baa loo hayaa wafi shaahidi walyemiini khilaafun laakiin shaahidiga yemiinka ayada waataynu soo marro khilaaf baa ku sugan aanigu wuxuu leeya yatacaadalaani mee waa isu dhigmaan maxaa yeele mid waliba xuja ayuu filmaali ku yahay cinda alinfiraad mar hadduu xujo ku yahay waa isu dhigmaan weliba waa haddaan kan shaahidka yemintaas aanu gacan hayni hadduu gacan ay la jirto isagu gacanta markaa ku haya shayga isagaa la horraysiinaya walow shahidat liaxadihimaa bimilkin min sanatin hadday u furto walilaakhiri ka walilaakhari ka kalena min agara wax ka badan faladaru tarjiixu lakhari in la rajixi weeye ولصاaxibiha اlأjra baa u sugnaatay waزiyaadaة اlxaadiثaةu iyo ziyaadada soo diray min xiina idin goortaa ee war- min yowmaidin maalintaa waxau sheekhu halkan inoogu sheegayaa bal marka ay taariikhihii ay labada markhaati ay tilmaamayeen isdhaafaan wuxuu uhi walow shahidad hadday furto bayino iyo markhaati leexadiima midkood bimilkin shay lahaanshihii min sana anigu wuxuu leeyahay ninkani waxaan furaa inuu lahaa dee sanadkaa hadda imika dhammaanaya amaba yacni maanta inoo dhammaaday ee hijriga ee kun afar boqol shan iyo soddonka ahaa ayaan furaa buhi sanadkaa inuu lahaa walilaakhari ka kalena waxay u furtay shaygan inuu lahaa min agara laba sano anigu laba sanaba ninkaasi ilaa hadda laga soo gaadhay isagaa shayga lahaa tana waxay tidhi sanad ayaan anigu furaa inuu lahaa tana waxay leedahay laba sano inuu lahaa ayaan furaa labadii nin baa markhaatiyood middan laba sano ay noqotay middan sanad bay noqotay faladharu adar waxa weeye tarjiixul agari tan badan ee muddada badan ayaa la rajaxaya la xoojinaya taasaa la horraysiinaya ka taariikha labada sano loo furaya ayaa shaygii loo xukumaya lianno waxay u sugaysaa milki iyo lahaansho wakhti aan la ysku haysaninoo sanad hore ah sanadkan labada markhaatibaad soo islama waafaqsanaa sanadkan waa la ysla tuuray markay halkaas sanadkani meesha ka baxo midkani wuxuu haysaa sanad hore oon cidi ku haysanin sanadkii hore mar hadduu u sugmo way soo soconaysaa walasun fi haabiti dawaamuhu baa laydhaha shaygu hadduu sugnaado inuu sii jirayaa asala markaa markay sanadkan dambe meesha ka baxo sanadkii hore baa loo noqonaya way soo soconaysaa dabeed aanigu wuxuu leeyahay maya oo aharka muqaabilkiisu wax tarjiixi ma jiro shahaadadu hadda waxay manaadkeedu yahay uun waa sheegashada iyo lahaanshaha haddadan haddadan sheegashadeedii mar hadday labadiiba tilmaamayaan waa siman yihiin haysla tacarudaar meeshaa ka wada baxaan haddaba wuxuu leeyahay walisaaxibihaa kii markaa isagu loo furay dee muddada badan ee aynu nihi isaga ayaa bayiniis la hor marraysiinaya alujra shaygani shay hadday wax ka soo baxaanuu yahay ujradii iyo kiradiisiibuu yeelan wa ziyaadatu alxaadidatu min yowmaidin ziyaadada iyo wixii dheeraad ahaa ee ku soo baxay maalintaa uu shahaadada ku milkiyey ee uu ku yeeshay ee loogu xukumay ziyaadadii markaa xaadiada ahaydee timina wuu yeelanayaa dee milkigiisii wax ka soo baxayo masalan xoolaheedu waxbay dhaleen ee dhir bay haydo waa midhayso waxbaa laga gurtay waxaa isagaa yeelanaya walow alaqad haddii ay ilaaqdo bayinatu markhaati wa araqad ukhraatu kalena ay taariikhayso falmadhabu annahumaa sawaaun weeye wa anahu walmadhabu annahu low kaana lisaaxibi mutaakhirati taariikhi yadun hadday usaa qudima waa la hormarin masaladaa hore suuradeedu waxay ahayd marka caynta ay gacantooda ku hesha ama mid saddexaad gacanta ku hayo haddiise kan taariikhdiisu horraysay gacanta ku hayo ayada qadcan khilaafo kuma jiro hadduu kan dambe gacanta ku hayana waa masalada dambe halkan inooga hadlayo markaa wuxuu uhi walow atlaqad bayinatun bayina haddii ay idlaaqdo wax taariikha aanay sheegine ninkaasaa lahun bay sheegtay wa araqad ukhraa mid kalena waa ay taariikhaysay oo taariikhdaa laga bilaabay isaga ayaa lahaabay tihi falmadhabu annahumaa sawaaun waa sawaa liannu tan mutlaqadahi lafdeeda dee xagga asmaanta iyo xagga xilliyada ayana mutlaqay caamay ka tahay waa caam markaa wax dheeraadahi kuma sugna waxaa jira qiil bay ayay odhanayaan nusaha qaarkood sidaa nuskhadan markaa damiiriga najmulwahaajka iyo waqiila tuqadamu lmu'arikha waxaa la horraysiinayaa taa mu'arikhada ahe markaa iyadu taariikhdale ayaa la horraysiinaya ziyaadatu cilmin cilmi dheerada la socdo oo tani waxay sugaysaa milkiga dee wakhti mucayanay ka soo bilaabaysaa tan kalena waxay sheegaysaa un hadda inuu leeyahay markaa taa mu'arikada ee taariikhda samaynaysa ayaa la horaysiinaya oo siyaadatu cilmin la jiraa masaladanna waa tii kale ee waxaan ihi masaladaa hore low shahidad liaxadina bimilki min sana waliluqraa min akara masaladaa waa yani waa qeybaheedii mid ka mida waxaan waa markay ama gacanta ku wada hayaan ama mid saddexaad gacanta ku hayo kan muta taariikhdiisa horraysa hadduu shayga gacanta ku hayo isaga tiisaa la horraysinaya khilaaf kuma jiro haddii ay kan taariikhdiisu dambayso ee sanadkanun isaga loo faray gacanta ku hayana waa tan wa annahu low kaana lisaaxibi mutaakhirati taariikhi ka taariikhdiisu dambayso bayinaysa taariikhdeedu dambayso kali haddii yaddun ay u sugnan tahay oo kan isaga sanadka loo furaya midna laba sano ama saddex sanaa loo furaya walow kaana lisaaxibi mutaakhirati taariikhi kan bayinadiisa taariikhdeedu ay dambayso kaa hadday yaddun gacanku hayni u sugnaato qudima isagaa laga horraysiinayaa kii markaa taariikhdiisu ay horraysay maxaa yeelay dee labada bayino way isla dhacayaan dee gacantii ayuunbaa markaa lagu kala rajaxayaa dee gacantiina kanaa markaa gacanta ku haya waya aqwaa min ashaa cala lmilki lama suulinaya markaa iyo mee sabqi unbaa la horraysiinaya iyo waa sinmayaan labada waalay wa annahaa walmadhabu annahaa low shahidat hadday furto bimilkihi shaygan lahaanshihiisa amsi walam tatacarad lilxaali aanay u banbixin lam tusmac lama dhegaysanayo xataa yaquulu ilaa yidhahda walam yazil milku kama suulin ow laa naclamu musiinan lahu ma ogin wa tajuusu shahaadatu shahaada waa bannaantay bimilkihi la-aan hadda inuu shaygan leeyahay istisxaaban iyadoo laysa saaxiibinaya limaa sabaqa wixii horreeyay min irdi wa shiraa'in wagayrihima ee walow shahidat biiqraarihi amsi hadday ka markaa bilmilki low inuu qiray u sudiima iqraarka waa la daa'imin oo waa la joogtaynu waxau sheekhu leeyahay walmadhaba annahaa bayinadii low shahidad hadday ka marakacdo bimilki amsi shalay inuu lahaa sanadkii hore isagaa lahaa bishii hore isagaa lahaa walam tatacarad lilxaale haddana umay banbixina markii la yidhi maragga fur isagaa lahaa sanadkii hore isagaa lahaa bishii hore isagaa lahaa unbuud shalay isagaa lahaa walam tatacarad lilxaale haddana umay banbixin lam tusmac maharkhaatiyaa lama dhegaysanaya xataa yaquuluu ilaa yidhahdaan walam yazil milkuhu sanadkii hore ilaa yowmina hadaa isaga ayaa shaygii leh aw ama yaquulu ay yidhahdaan walaa naclamu musiinan lahu annagu ninkaasi shaygaa inuu sanadkaa lahaa baan ognahay wax markaa milkigiisii suuliyey oo iibin ah ama hibayna anagu ma ogin markay sidaa yidhaahdaan ayuunbaa markaa la aqbalayaa liannahu dacwa almilki saabiq lama aqbalo shaygaa anaa lahaan jiray hadduu qofku yidhahdo laga aqbanayo ilaa u yidhahdo iyana imkana anaa leh markhaati caynkaasana lama aqbalo markaa mar haddaan dacwa almilki saabiq la aqbalaynin lama aqbalo shahaado furaysa milki saabiq u horreeyey watajuusu waxaa bannaan ashahaadatu shahaado iyo marag fur ayaa bannaan bimilkihi la'aana inuu hadda leeyahay istisxaaban ayadoo laysa saaxiibinaya limaa sabaqi u xoreeyo min irdin wa shiraa'in wagayrihimaaya waxaad ogeyd oo aada markhaati ka ahayd ninkani gaadhigan inuu lahaa leeyahay dee imaani kuibisanaya u markhaati kaaga dhigay gurigan isagu inuu lahaa jagadan inuuinuu qofkani lahaa waxaad ogtahay inuu dhaxlay gurigan aabbihii ka dhaxlay walaalkii ka dhaxlay ayaad ogtay laakiin muddaa ka dambaysay markhaati baa lagu keenay waad ku marag furi kartaa hadda inuu leeyahay adiga oo isla yacnaa ka soo qaadaya uun yacni mar hadda inay sidii uunu jiro inuu sidii uunu leeyahay wtajuusu shahaadatu bimilkihi l-aan hadda inuu leeyahay istisxaaban iyadoo laysa saaxiibinaya limaa sabaqa lixukmi maa sabaqa wixii horreeyay xukunkiisa oo min irtin dhaxala wa shiraayin ibsiya wagayrihimaa isxaabkaasaad isla saaxi ayaad ayaad markaa cuskanaysaa lianna alasla qaacidadi waxay tahi alaslu baqaw maa kaana calaa maa kaana alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku waxa weeye shaygu siduu ahaa inuu ku baaqi ahaado markaa xaajaana u baahan haba suurtagalba ha ahaato inuu iibiyey inuu iibiyey suurtagalba ha ahaato liannahu haddii aan istisxaabkaa la cuskanin dee amlaagta iyo waxyaalaan dadku leeyihiin mudda markay ka soo wareegta haddii kale laga markhaati furi kari maayo ilain dee ila qofna qof ma ilaalinayo ma dul joogo har iyo habeen waxaa laga yaabaa toban sano shay aad markhaati ka noqotay dee maalin walba in la kala iibsaday inuu cid kala siiyey mardee ma ma la socon kartid haddii aan taa la furin markaa cid markhaati noqonaysaa ma jirto qof yidhaahdo waan dul taagnaa un shaygii taana in lasoo helaa waa adagtay markaa markhaatigii baa adkaanaya marka war shaygan yacni adoo cuskan eeg laakiin haddana xusi maysid haddaad xusto oo tidhaahdo dee anigu ma ogi iminka xaaladeedu waxay tahaye laakiin berigaa isagaa dhexlayba berigaa isaga ibsay haddaad saa tidhaahdo markhaatigaygu waad buri soo cidiqaadi mayso adugu waxaad cuskanaysa cusko si markaa dee go-anna u fur dee haddaad ka shakidana iskaba daa walow shahidad biiqraarihi ams haddii ay ka marag furto bayinadu qirashada amsi shalay u qartay bilmilki low usudiiba dee iqraarka waa la daa'iminaya waxay furayaan shalayto markaan halkaa joognay shaygan wuu qiray oo wuxuuhi ciddaa saare had iyo goor alle waxaa dhacdaa marka had iyo goor alle guddiyeeyo arrin loo saaree meelaha lagu galo ayaa qofku waxbuu qiranaya wuxuu leeyahay ha isagaa le buu leeyahayoo dabeetana xisaabta iyo wixii baa lawada waa la kala boodayaa marka la kala boodaaba dacwad maxkamad laga bilaabayaa shayguu shalay guddi horteeda ka qirsanaa buu maanta dafirayaa rasuul waxba kama jiraan haddii loo soo keeno markaa markhaatiyadii shalay markuu qiranayey ustudiima waa la daa'iminaya markhaatiga qirashadu shalay qirtay ayuunbaa markaa la daa'iminayaa walow yaan markaa isaga wuu qirtay unbaa la odhanaya anu markaanu shalay joognay aanu u gardhaqaynay ee caynkaan tahay wuu qirtay ninkaas inuu leeyahay buu qirtay bes wax kale markaa laga dhegaysan maayo mar haddii alla qirtay inta kalena waa la soo daa'iminaya walow shaydad biiqraari amsi bilmilki lahu inuu ninkani leeyahay buu ustudiima waa la daa'imin walow aqaamahaa hadduu soo taago markhaati bimilki bayinatin bimilki daabatin aw shajaratin lam yastaxiqa hamaratan mawjuudatan ma mudanayo walaa waladan munfasilanna ma mudanayo wayastaxiqu xamlan uur buu mudan fi lasaxi ee walow ishtaraa shay-an hadduu iibsado fa ukhida ama fa aakhada shaksi uu minhu ka qaata bixujatin muطlaqatin rajaca calaa baayicihi bihamani buu ugu noqon waqiila waxay laa ilaa ida duciya marka lagu sheegtay mooyaane fii milkin saabiqin cala shira ee walow idacaa milkan muطlaqan buu sheegtay fashahiduu lahu maca sababi uma rakaceen lam yadura wain dakara sababan hadduu sheego wahum ayaguna sababan aakhara ay sheegaan dara arrintaasi waa dhibaysaa wuxuu yihi sheekhu walow aqaamahaa qofku hadduu u soo taago bayino iyo markhaati bimilki daabatin daabadan inuu leeyahay ow shajaratan inuu leeyahay geedan dee dhir markaa midhaynayso ayuu u soo taagay lam yastaxiqa ma mudaniya hamaratan mawjuuda midhaha hadda ku yaalla dee waa geed xamaraho waa geed linmacaano waa geed cambaaho dee waa waa buxaa hamaradaa mawjuudada ee hadda ku taalla ma mudanayo wa waladan munfasilan walaa waladan munfasilan markay daabahayd ilmo ay dhashay ayadana ma mudanayo kan loo sheeganaya ayay baaqi u ahaanayaan leannu ajsaada iyo qaybaha shaygan la ysu sheeganaya kama mid ahaa marka iib mudlaqa la iibiya waa mar raacaan marka ciddii lagu haysay baa waxaa horay yeelanaysaa wayastaxiqu xamlan fil asaxi laakiin ilmo uur jiif oo caloosha ku jira markhaatiga agtiisa fil asaxi ayada markaa wuu mudanaya dee hooyadunbuu raacaya walow bayinadu yalama maraakicine asax wuxuu leeyahay ma ma raacayaan in markaa cid kaleba loo dardaarmay baa dhici karta walow ishtaraa hadduu iibsado shaksi shay-an fa ukhida minhu bixujatin muطlaqatin xujo muطlaqah oon taariikh iyo sabab milki toona sheegin ayaa lagaga qaatay halkani waa masalo dhacdo weliba dhulka iyaba ay ku dhacdaayo dee ninbaa intuu baloor kaa iibiyu lacagtii kaa tirsado ayuunbaa lagugu habsanayaayo meeshiiba waa lagugu qabsanayaayo markhaatiyo caddayn baa loo taagaya waddadaasaa lagaa marinaya dabeetana maxaa xukunkeeda noqonayaa walow ishtaraa shay-an hadduu wax iibsado fa aakhada minhu ama fa ukhida minhu waxaa lagaga qaatay bixujatin mutlaqa xujo mutlaqa ah oo aan taariikhna sheegaynin masala inuu ninkaasi leeyahay baa markhaatiya u caddaeyin taariikhna ma sheegayso saba milkina ma sheegayso waa loo xukumo waxaa la yidhi baroorka ee jagada ninkaa saare rajaca shaksigii wuxuu ku noqonaya calaa baayicii kii ka iibiyey bihamani lacagtii isaga ayuu ugu noqon ya isaga ayuu ugu noqon war shaygii aad iga iibisay dee waa taasoo maxkamad baa ka dhacday oo waa la xukumaye lacagtaydii isii ayuu odhanaya hadda waa iyadooobay suurtagal tahay iyadoo ay suurtagalba tahay ninkani inuu in ka iibiyey oo uu sidaa markaa kaga eg mar haddaan taariikh iyo xilli toonaba aan la sheegin waxa suurtagala keliminka ninka ka iibsaday inuu ninkan intuu kaba iibiyey lacagtii ka qaatay oo dabeetana aanu siinin oo sidaa loogu qabsaday ayaaba dhici kartaa haddana taa la eegi maaye waxaa la leeyahay waar dadka cuquudda iyo waxyaalaha la iibiyo dee waa in cuhdadoodu ay dee meeshii taalla inaanay markaa uga guurin baana asara markaa waxaan lagu sheegtay iyo sheegashadani iibka ka hor lahaansho iibkan ka horreeyey inay tahay unbaa lagu xambaaraya intaanu ninkan ka iibin baa shaygan qofkan hortiibaan lalahaa ayaa la odhanayaa wa qiila waxaa la yidhi laa hadday ku noqon maayo ilaa ida duuciya marka la sheegto fii milkin saabiqan cala shiraa xilliguu iibsaday milkii ka horreeyey in la sheegto mooyaane ciddan kugu haysataa markay tidhaahdo goormaa lagaa iibiyey sanad kalea laga iibiy haddaba toban sana annagaa lahayn ee ordoo ninkii kaa iibiyey lacagtii u doono haddii shiraagaaga milki ka horreeyey la sheegto markaas ayuunbaad ku noqon kartaa haddiise uun lagugu qabsado uun oo aan taariikhi iyo xilligaa horena toona aan la sheegin oo dabeetana xukunkii kugu dhaco kuma noqon karaysid ayuu markaa leeya waxaa suurtagala dee ciddan kugu haysataa ciday adiga waxaydin dhex mareen ood adiguba ka iibisay oo markaa aad adigu ku dafiirsatood adigu balaayo waddo inay tahay baa dhici karta waqiila laa ilaa ida duciya in la sheegto lagu sheegto fii milki saabiqan cala shiraa walow iddacaa hadduu sheegto milkan mutlaqan ayuu sheegtay ninbaa wuxuu ku dacwiyey shayga inuu leeyahay mutlaqanna maxaa lagu wada asalka marka lagu idhaahdo mutlaqan waxaa la yidhaha ama saabiq baa fasiraa ama laaxiq baa fasiraa macnuhu waxa weeye ilaaqaas ama tafaasiil horaysay baa la duuduubayaana leeya mutlaqan tafaasiilsha hore iyadoon la eegin ama tafaasiil soo socota ayaa la duuduubaya markaasa lo mutlaqan iyadoon tafaasiil imika waxaa inoo iman doontaa wain dakara sababahu sababba inoo iman doonta wax sababoo sababtuu ku mulkiyey ma sheegin mutlaqan shayga anigaa lahun buu yidhi sababin milki muu sheegin fa shahiduu lahu waxay u fureen maca sababihi sababtuu ku yeeshayna markhaatiyadii baa furay lam yadruxm isagu wuxuu sheegtay inuu shaygaa leeyahay markhaatiye keensaa la yidhaho wuu keenayo markhaatiyi waxay dhaheen waxaanu furay inuu leeyahay oo aabihii ka dhaxlay ama waxay dhaheen waxaanu markhaati kana inuu leeyahayoo uu iibsaday isagu sabab ma sheegin milkan mutlaqan buu sheegtay lakiin ayagii baa sabab sheegay lam yadura taasi waxba yeeli mayso waxaanay kordhiyeenoo shahaadadoodii ku buri mayso lianna sababilmilki taabicun lilmilki baa la yidhi milkiga sababtiisu milkiga ayuunbay raacsantay maqsuudna fii nafsi uma ahayn maqsuudku milkiga ayuunbuu ahaa markaa bayinadii iyo dacwadii way iswaafaqsan yihiin waxa daran inay waxaad sheeganaysa iyo waxa maraggu kuu furaa iskhilaafaad waana tan masaladu wain dakara hadduu sheega sababan ninkani markuu dacwanayo sabab buu sheegay wahum markhaatiyuna sababan aakhara bay sheegeen isagu wuxuu yidhi waxaan sheeganayaa jagada ama gurigaas oon aabbahay ka dhaxlay markhaatiye keensaa la yidhi laba markhaati buu soo taagay waxa waxaanu furaynaa gurigaa inuu leeyahay isagu nin iibsaday isagii dhaxal buu ku sheegtay soo maaha kuwanna waxay sheegeen inuu iibsaday sow ismay khilaafin markaa isagii iyo shuhuuddiisao ismay khilaafin darra markaa waa dhibaysaa faturaddu shahaadatum litanaaqudi bayna dacwa wa shahaada waxa meeshii markaa ka dhacay tanaaqud iyo iska hor imaatin wuxuu sheeganaya iyo markhaatiyadii ay sanaaqudeen oo iska hor yimaadeen waana taynu sheegnay waxaa laga maarmaana dacwadda qofka sheegashadiisu inaanay sanaaqudin oo waa taynu ku soo marnay ee kitaabu alqasaama hadduu yidhaahdo yani nin kanaa dilay haddana mar kale uu yidhaahdo kanaa la dilay dacwaddiisi way tanaaquday waayo marna wuxuu sheegtay inuu kani gaar ku ah marna inuu kani la dilay buu sheegtay oo waa hadday dacwaddii markaa istanaaqudo markhaatiyada lafdoodii hadday tanaaqudaan markhaatiyada lafdooda hadday iska hor yimaadaan waana sababta had iyo gooraale la yidhi ha loo kala kaxeeyo ay culimada yidhi ha loo kala kaxeeyo iyagoon isma qaraynin halla halla mid walba ha la weydiiyo war maxaad furtaa baa la yidhi waxaan furaa buu idhi shalayta casarkii markii salaadda casar laga soo baxay ayuu halkaa ku dilo xabad buu ku dhuftay kii kalaa loo yidhi waxaa maxaad furtaa saaka salaaddii subax markaanu ka soo baxnay ayuu halkaa xabad ku dhuftay midna casarkii buu sheegay midna wuxuu sheegay subaxii hadday zamanka isku khilaafaan hadday isku khilaafaan meesha hadday isku khilaafaan markhaatigaasina wuu kansalgaroobaa hadday muduciga iyo markhaatigiisu iskhilaafaan iyana waa kansalgaroobaana waa masaladu markaa inoo sheegayo wain dakara sababan hadduu sheegto wahum sababan aakhira iyana sheegtaan darra faslu haadakani faasilu way fi ikhtilaafi lmutadaaciyani fi lcuquudi wagayriha wuxuu fasal yahay iskhilaafka ay iskhilaafaan labadii wax isu sheeganayay xagga cuquudda iyo arrimahooda waa cuquud ba hadda la ysku haystaa qaala idaa qaala markuu yidhaahda mid aajartuka haada albeyta gurigan waxaan kaa kireeyey bicasharatin toban faqaala wuxuu uhi bal jamiica daari bilcasharati baad iga kiraysay wa aqaamaa bayinatayni bay soo taageen tacaradataa labadaa bayino way iscaaradeen wa fii qowlin tuqadamu bayinatu lmusta'jir ayaa la hormarinayaa waxau sheekhu leeyahay qaala idaa qaala markuu yidhaahdo mid baa yidhi aajartuka hada albeyt waar anuu maqsinkanaan kaa kireeye bil baan kaa kireeye bicasharati toban baan kaa kireeye fa qaala wuxuu yidhi isagoo alaab soo dhiganayo inbuu arko wuxuuhi war xaggeed seed u wadaa sawtaad aqalka iga wada kiraysay war maqsinkaasu maan anuu kaa kireeyey buu fa qaala kii kale wuxuu ihi bal jamiica daari war mee daartoo dhanba waad iga wada kirayso afarta maqsinba waad iga kiraysay bil casharati tobankaasu maanad igaga kiraysay midii horeba bal caddayn keen baa lahi waa aqaamaa mid waliba waxay soo taageen bayinatayni mid waliba lama markhaati buu keenay manaa bayinuk bayinatayni macnaa kana bayino iyo xujo dhammaystiran buu keentay laba markhaati kana laba markhaati buu keenay kan inuu bil laga kireeyey oo maqsinkaa laga kireeyey buu sheegay kana wuxuu sheegay inuu guriga oo dhan tobankaa ugu kiraysay ayuu sheegay markhaatiyadiisa tacaaradataa labadaa bayino iyo labadaa markhaasi way iscaarideen way iska hor yimaadeen waa isbeeninayaan markaa way isla dhacayaan leannu caqdigii ayaa mida qowl wuxuu leeyahay markaa dee waa loo qori tuuri ha loo qori tuuro oo dee markaa kii qori tuurku markaasu soo baxo uun markaa halasiiy qali wuxuu leeyahay maye waa labadoodaba waa la dhaarin labadoodaba waa la dhaarin iyo caqdigana saasaa lagu fasaqaya markaa kala tagu mal maxaa kala haysaanun baa la odhan inta mid walba la dhaariyo wuxuu sheeganayo sugiddeeda ka kale wuxuu sheegay nafiinteeda inta lagu dhaariyo ayuun baa la odhan kala taga caqdigana la fasaqaya wa fii qowlin qowlo wuxuu leeyahay tuqadamu bayinatu lmustajir ninka kiraysa baa markhaatigiisa la hormarinayaayo liannu bayinadiisana dheeraad wadata isagu markhaatigiisu guriganoo dhan inuu wada kiraysa bay furaysaa iyadaa dheeraad wadata kanna inuu maqsi yarunbu furayaa marka maqsiga waa laysku waafaqsanya tan dheeraadka wadataa ha la hormariyo walow iddacayaa shay-an hadday sheegtaan fii yaddi haalidin mid saddexaad gacantiisa ku sugan wa aqaama kullu minhumaa bayinatan buu keenay annahu ishtaraahu inuu iibsaday wasana lahu amanahu lacagdiisiina u tiriyey bal waa adeegee fain ikhtalaba taariiqun hadduu iskhilaafo xukiba lilaswaqi baa loo xukmay wa ilaa tacaaradataa haddii kale way iscaarideen ee walow qaala kullu minhumaa hadduu yidhaha bictuka bikada intaasaan kaaga iibiyey wa aqaamahumaa bayinadiida bayinooyinkila ay soo taagaan bal waa adeegee fain itaxada taariikhumaa hadduu midoobo tacaaradataa wain ikhtalaba hadduu iskhilaafana laazimahu hamanaani labadii lacageeyoodba waa ku laazimayaan wakadaa in uliqata ixdaahumaa haddii la idlaaqana waa ladi filasix haddaan qabanno wuxuu yidhi sheekhu walow iddacayaa shay-an hadday wax sheegtaan laba nin fii yaddi haaliin nin saddexaad gacanta ku hayo waanay kare neef xoolaha oo nin gacanta ku hayo ayuu mid waliba sheegtay jaga nin gacanta ku hayaabaa laba nin wada sheeganayaan gaadhi waa ay shay wa qaama kullu ma minhumaa bayina mid waliba wuxuu soo taagay bayina iyo markhaati annahu ishtaraahu ninkan inuu ka iibsaday wawasana lahu amanahu lacagtiina u tiriyey mid waliba wuxuu keenay baloorka ninkan inuu ka iibsado lacagtii u tiri anigu waan ka iibsado lacagtii hor tiri waan sheegaysi kana wuxuu leeyahay markhaati buu keenay inuu ka iibsado lacagtiina hortooda ugu tiriyey kina wuxuu leeyahay war baloorkayga ii bannee mid waliba markhaati buu keenay ninkan inuu ka iibsado lacagtiina u tiriyey dee waa dhacdaa innagoo iminka dadkan dhulka ku mamay intay maanta mid ka faasaxaan ay ka tirsadaan ayuunbay haddana berrito mid kale ka faasaxayaan waa dadka dhulka ku mamay dadka adiga maaragtay beeraha iyo dhulka dhan cunay ayaa iimaanku ka tagaa dabeetana waxay laba qodob bay sameeyaan waddo yar baa soo baxday intanaad durugtay bay ku meeraysaan ama waxay yidhahdaan markaa inay kulbo qof ka iibiyaan markaa haddaba waxaa la eegayaa labada naanad haystaa fa in ikhtarafa taariikhumaa hadday taariikhdoodu iskhilaafsan tahay masalan midkood waxa uu furayaa kaba soo qaad rabadaantii ayuu ay u furaya inuu ka iibiyey taariikh waxay sheegtay markhaatigaasi rabadaan inuu ninkaa ka iibiyo lacagtina u tiriyey ka kalena waxay furayaan dee inuu bishan imika dilxajo la dilxijo la yidhaha ee xajka imika la tigay hadda imika dhammaatay maanta taa inuu ka iibiyey xukima lilasbaqi horta waxaa loo xukumayaa kan horreeye ee rabadaan loo fureeyo loo xukumaya si cidi kuma haysatee waxaa la ka guur horta jagadoo ninkana lagu wareejinaya dee kii kalena wuxuu leeyahay lacagtaydiisii ila waa kan isagana markhaati baa fura kanna jagada sii baa la leeyahy kanna lacagtiisii u doon baa la leeyahy meesha haddii garsoor cadaalada la helo dada kala socodsiinaya ku qabsan ku qadimaysid iyo waxaan baa la boqol jeer iibinaya ma yimaadeen laakiin dad la shuraakoobaya ayagoo markaa dadka unguradda isu gelinaya ayaa badan hadda kanna uga guur baa la leeyahy kanna lacagtiisa sii wa ilaa haddii kale labada markhaatiba waxay sheegayaan inay isla rabadaanta dhexdeedii ahayd annagu maalinta aheyd garan mayne rabadaan bay ahayd oo waanu soomanay kan kale waxaan leenahay annagu maalinta aheyd garan mayne iyo saacaddii rabadaan bay ahayd labadiiba isku taariikh bay sheegeen maxaa la samaynaya markaa tacaaradataa labadii markhaatiba waa iscaarideen oo way isla dhacayaan labadii markhaati dabeeta wuxuu u dhaaran mid walba inaanu ka iibinin laakiin marka dee jagadii halkaa uu ku yeesho labadii lacageyo ile markhaatiyaha ku furay inuu inuu labadii lacagayowba qaatae taa markaa lacagtii waa lagu xukumaya labadii lacagoodba waa lagu xukuminaya ee walow qaala hadduu yidhaahdo waa masaladii oo dhinac kale markaa hore laba nin baa ka wada iibsaday iminkana laba nin baa ka wada iibiyey markaana laba nin oo ka wada iibsaday bay ahayd walow qaala kullu minhumaa hadduu mid kastoo labadii wax sheeganayay ninkii saddexaad wuxuu ku yihi bictukahu bikadaa shaygan anaa kaa iibiyey intaasaan kaa siiye lacagtiisii kii kalena wuxuu uhi anaa kaa iibiyey shaygan war lacagtiisii eeg markii horena laba ninoo wada iibsaday bay ahaayeen iminkana waa laba ninoo anaa kaa iibiye anaa kaa iibiyey markii horena anaa kaa iibsaday anaa kaa iibsabed waa masaladii hore cagsigeedii uun wa aqaamaahumaa mid waliba labadoodin waxay soo ogeen markhaatiyadii mid waliba w inuu ka iibiyey oo uu markaa dee lacagtii ka rabo ayaanu ku dooday bal waa adeegeen fa in itaxada taariikhumaa haddii taariikhdu ay midaysan tahay la leeyahay markhaatigan uu leeyahay wuu ka iibiyey tan kaletuu leeyahy wuu ka iibiye waa isku mid tacaarada taa markhaatiya maaha waa markhaati beenaalayaale labadoo meeshaa ka wada baxaan leanno waxaan suurtagal ahayn fii aanin waaxidin inuu shaygan qofkani mar lahaado isla xilligii haddana kan kalena leeyahay way wada leeyihiinna labale kana gaar buu leeyahay baa kana gaar buu leeyahay baa fii aanin waaxidin inuu kana gaar u lahaado kana gaar u lahaado suurtagal maaha markaa meesha way ka baxayaan mid walba markaas wuu u dhaaran wain ikhtalafa laakiin taariikhdoodu hadday iskhilaafsan tahay lasimahu hamanaani labadii lacagayow ba waa ku laasimayaan welibana ay suurtagal tahay zaman iyo xilli ay saddex caqdi ay suurtagal noqdaan eg masalan waxay leemid waxay leedahay rabadaan buu ka iibiyey midna waxay leedahay shuwaal ayuu ka iibiyey waxa leeyahay labadii lacagayooba waa lagu yaraa waxaa suurtagala intuu kan hore ee rabadaantu iibiyey inuu dabeetana isla rabadaantii sii iibiyey halkaasoo laba caqdi maaha kii markaa laga sii iibiyey inuu ninkani ama ka sii iibsaday amaba uu siiyeyba dabeetana mar labaad isagii haddana dib looga iibiyey ayaa dhici karta oo kana mar hore ka iibiye kana mar dambe ninka kama wareegto iib ama bixinay kaga wareegtay intuu ninkana soo yeeshay inuu ka iibiye baa suurtagalahoo lazimahu hamanaani labadii lacageeyobu waa ku laazimay waljawaaز an yakuuna ishtiraau min axadihima fi الtaarikh اlأwl uma baacahu wاshtiraahu min alaakhari fi الtaarikh الثaani haddii laakiin aanay suurtagal ahayn isla macarka maalin gudaheed ayaa markaa gelinkii hore iyo gelinkii dambey kala sheegayaan ama maantiiyo berri bay kala sheegayaanoo suurtagal maaha inuu sii iibiyo haddana kani kan kale ka sii iibsado haddana isagii laga siiya saddex caqdi taariikh aanay suurtagal ahayn bay sheegeen markaa lacagi ku laasimi mayso wakadaa waxaa la mid a in udliqataa haddii la idlaaqo inaad la qataa labada bayina hadday idlaaqaanna waa la mid oonay taariikh u samaynin ow ixdaahumaa midkood la idlaaqo ta kalena taarikh loo sameeyay labadii lacagayuba waa ku laasimayaan filasax haddaan qabano leanno laba zamaan iyo laba waqti inay kala haayeen ayaa suurtagal ah aaniguna wuxuu leeyahay maya oo yani way isla tacaaludeenoo labadii isku taariikhda ahaa oo kale ayuunbay la mid noqon lianna alasla baraa'at lmushtari falaa yalzamu ila biyaqiin yani waxaa yaqiin ayuunbay wax ugu laasimayaan ayuu leeyahay walow maana tacaan ibnayni wallahu aclam halkaa inoogu joogo